at voanews.com.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa maalin axad ah lix iyo tobanka bisha abril sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aynu ku eegayno qaabka laxan samaynta ama naaxiyadda heesaha waxaana marti ku ah khadar xuseen oo ka mid a laxamiistayaasha waxaa ka mid ah hees ay gabadh faadimo xuseen odhanayeen oo iminka hoolaad joogta sida maaragtay heeska ay tidhaahdo alla dheerilaayey ma dhulkaad ku noolay madhadhaanagunfa inaka la dhexyaalo soo dhaafinadhaafinaadhawaxaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha kenya oo la kulmay ganacsatada soomaalida ah iyo ciyaarihii iyo kaalmihii qhasiidooyinka intaasise waxaa ka horeeya warkii caalamka booliiska soomaaliya ayaa sheegay in saddex qof oo maleeshiyaadka al-shabaab ah ay ku dhinteen mootobajaaj ku qaraxday dekadda xamar ee magaalada muqdisho maanta booliiska ayaa sheegay in mootobajaajtu ay soo jiirtay bar lagu hubiyo gaadiidka iyadoo la ciirsanayo waxa ay sheegeen in qof shacab ah uu ku dhaawacmay qaraxaasi dhinaca kale ilawareed dhinaca caafimaadka ah ayaa v o a u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen laba qof oo shacab ah dagaalka ka socda suudaan ee u dhexeeya jenaraalada ciidamada ee talada hayay tan iyo afgembigii ay sameeyeen labada kun iyo koob iyo labaatankii ayaa axadda maanta ah galay maalintiisii labaad waxaana ku dhintay ugu yaraan konton iyo lix qof iyadoo boqolaal kale ay ku dhaawacmeen qaraxyo iyo rasaas xooggan ayaa laga maqlayaa dhismayaasha dhinacyada bari iyo koonfureed ee caasimadda khartuum iyadoo taangiyada iyo diyaaradaha dagaalku ay qayb ka yihiin sida ay goobjoogayaashu sheegayaan rabshadaha ayaa qarxay saaxadihii hore ee sabtidii kadib toddobaadyo uu muran qoto dheer u dhexeeyey hogaamiyaha ciidamada cabdilfataax al burhaan iyo ku-xigeenkiisa maxamed xamdaan daaglo oo ah taliyaha kooxda sida weyn u hubaysan ee r s f waxaana labada hogaamiye uu midba kan kale ku eedeynaya inuu isagu dagaalka bilaabay labada dhinac ayaa guulo ka sheegtay maamulka xarumo muhiim ah iyadoo tv-ga dowladdu uu baahinayo heeso wadani ah oo aysan wax barnaamijyo ah sii daynaynin ciidamada r s f ee hoostaga daaglo ayaa sheegay in ay qabsadeen xarunta madaxtooyada garoonka diyaaradaha ee khartuum iyo goobo kale oo istaraatiiji ah laakiin ciidamada ayaa ku adkaystay in iyagu ay aagaasi ka taliyaan iyadoo ciidamada cirka ee suudaanna sabtidii ay dadka ku booriyeen inay guryahooda joogaan maadaama ay duqeynayaan fariisimada kooxda r s f ugu dambeynna falaakada dalka yemen iyo dowladda dalkaasi ayaa xadda maanta ah xabsiga kasii daayay ku dhowaad sagaal boqol oo maxaabiis ah taasi oo sii xoojinaysa rajada ah inuu dhammaado dagaalka muddada dheer dalkaasi ka socday diyaarado sida maxaabiista ayaa waqti isku mida ka kala kicitimay garoomada diyaaradaha ee sanca oo ay maamusho kooxda xuutiyiinta iyo magaalada waqooyi ku taalla ee ma'rib oo ay dowladdu maamusho sidaasina waxaa war-saxaafadeed ku sheegay guddiga caalamiga laanqeyrta cas la taliyaha i c r c ee dhinaca warbaahinta jessica muson ayaa waxa ay u sheegtay a f p in afartan iyo sideed maxbuus ay raaceen duulimaadkii ka baxay ma'rib ee u socday sanca halka kan ka baxay sanca ee tegey ma'ribna ay saarnaayeen afartan iyo laba maxbuus saddex duulimaad oo kale ayaa isla maanta la filayaa inuu soo afjaro heshiiskii ay switzerland garwadeenka ka tahay ee ay dhinacyadu gaareen bishii hore kaasi oo dhigayay in la isdhaafsado boqol siddeetan iyo kow maxbuus oo ciidamada dowladda ah iyo toddoba boqol iyo lix maxbuus oo ka tirsan kooxda fallaagada ah afar wariye oo ay dil ku xukuntay kooxda xuutiga ah ee taageerada ka hesha iiraan ayaa ka mid a maxaabiista la isweydaarsanayo sidaa uu sheegay majiid fadayl oo ah madaxa wadaxaajoodka u qaabilsan dowladda warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana qeybaha kale idaacadda halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaana jabuuti kusoo diyaarisay sagal siciid faarax
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka oo hadahan oo kale maalin walba axada barnaamijka dhallinyarada maanta aad ku maqashaan jabuuti ayuu idinkaga imanayaa toddobaadkan anigoo asaga siciid faarax ayaana idiin daadahaynaysa toddobaadkan barnaamijkeena hibada iyo halabuurka waxaa marti igu ah khadar xuseen oo ka mid a bahweynta fanka jabuuti gaar ahaana dhinaca laxamada sameeya waxa uu nooga warramay barnaamijka hibada iyo halabuurka bilowgii fankiisa jacayl ku dhacay oo saameyn ku yeeshay iyo fanaaniinta uu la shaqeeyey ee heesahooda uu laxanka saaray
horta fanka waxaan bilaabay kun iyo sagaal boqol iyo labiyo toddobaatanka barashadiisa waxaana i baray ilaah u naxariistee maxamed cali fursheed dabadeed waxaan ka soo qayb galay gobol ahaan waqtigii gumaysiga elbaida ayaan ka soo bilaabay dabadeedna ilaa erbebedii baan ku jiray kolkaa markaan calankai qaadanay dabadeedna waxaan u wareegay kooxda card mars markii la asaasayay kolkaa waxaan ahayn afar nin baan ahayn ilaahu naxariistay labadii nin way dhinteen laba suudaan oo organistooyinka ahaa jabuuti uu dhintay nin kaloo kitaarka i tumaniyey kaawad loolanayey uu dhintay suudaanna durmaanku markaa tumayay organ ma aqoon iyo maxamed sahala oo imika adeecadda raadioga laanta soomaaliga ka shaqeeya oo u qaybsan qaybta hidiya dhaqanka idaacadda jabuuti kolkaa waxaan sameynay sagaal gobol baa jiray sagaalkii gobol ayaa gobolba maalin naloo keenayey wixii shanteerna gooni baa intixaan uga qaadanay wixii abwaana wixii jilaa'a waxaan ka soo saarnay toddobaatan habla'a iyo afartan raga sidaas marka waxaad haydeen aasaaskii fanka jabuuti ma jiraan adiga horta mulaaximistayaal ama muusiishiina kaa horreeya haa way jireen cabdiraxmaan baan jiray cabdiraxmaan cali xirsin oo ilaa imika maxamed laximistaan markaa dabadeed kaad maris markay dhowr sano jirtay baan ayaan ka tegey waxaan u wareegay kooxda gacan macaan oo ninka cabdiraxmaan ku jira ayaa miisisaan u noqday sida fanaaniinta waaweyn ee cabdinuur alaale nimcaan jaamac faduun ducaale maxamed aadan dugsiye dadkaas aan tumeeyey markii dambena waxay igu soo gaadheen xabiib babalaaf aamine faarax jawaar iyo xayaad garab yeele dadkaasaa iyo cumar aadan dadkaasaa iyaguna igu soo gaadhay fankii iyo fuaadka kacisa waan ku soo saaray iyaguna gacmahayga ku soo shacbaxay
marka dad badan baad tababartay oo fanka jabuutiya kuwa soomaalida maanta meel weyn ka gaaray nacam waxaa ka mid ahaa xadanteeye rodamaaj yaqagayd yarka imika u tumaa maxaadana jinto almde muuse lagaar igraan xuseen mahabe dad fara badan baan saa soo tababare iminkana waxaa ugu dambeeya oon kooxda aan leeyahay yihiin mataanaha jabuuti xasan iyo xuseen
waxyaabahaad barto oo kale maxaa ka mid a habka lixinka loo sameeyo sida miusiga loo tumo sida heesaha leefka loo qaado waxay aad iminka u yaqaanaan fanaaniintu inta badan iminka waxay ku heesaan lustiyaal bay mariyaan tragtrag wax laga laga duba laakiin iyaga waa life straadkay joogsadaan life bay ku heesayaan
maadaamaad intaa fanaaniin la shaqaynayso aad ku dhex jirtay fanaaniin kala duwan heesahooda hee heesihii ku cajabagelinayay aad aad jecleed maxaa ka mid a
waxaa heesaha waxaan ku jeclaa nin aadan saaxiiban u ahayn saaxiiban ilaa iminka maxamed aadan la yidhaahdo ayaa heesihiisa aada ugu sii dheereeyey waxaan ugu jeclaa markaa heeskan madad madad yidhaah jacayl lagu muradsaday aad
waxyaabihii kuugu yaabka badnaa aad ka dhex aragto fanka dhexdiisa maxaad ka xasuustaa
wallaahi waxaa ugu yaab badnaa rawaayadda aan maxadan maxamed maxamed cali cigaal aan la qaaday tuureen ku sameyneynay gobollada sida cali sabiix dadkan waxaa markaan ku dhignay cali sabiix iyo maxadan cigaal ka cadhooday wuu naga socday markaa anagu waruma hayno isla gelinkii dambea la ogaaday inuu maqan yahay magaaladii baan gaadhii sii yeedha waan tagay magaaladii jabuutaan ka waaya waxaan soo qaaday axmed mooge ilah u naxariista dadkii habeenka iyagoo sugaya cigaal ombaa waxaa soo qay dadbaysku doogtay tabtaadii yeesho
marka marmar wayna ku dhacdaa inaad dad ad balmisan la waayo haade dabcan marka meeshii un baan buuxinay labada finaanno ma kala dhacaan dee aa sidii baan ku khaarijinay gobolkayga dadkii marka maxay idinku yidhahdeen en, sugayay cigaaleed en, doonayay inay isaga arkaan wallaahi lagumay qeylin dadku waayo labada fanaan buuxaa laba fanaan oo aada qaali u ah
haddaynu dib ugu soo laabano adiga muusigaaga iyo dhinacaagii laxanka intaad ku jirtay shaqadan fanka heesihii aad laxanka u samaysay kuwa ugu caansanaa ee dadku ay jeclaayeen haddaad xasuusato maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ah hees ay gabadh faadimo xuseen odhanayeen oo iminka hoolaad joogta Eh, sida maaragtay heeska ay tidhaahdo alla dheeridaayey ma dhulkaad ku noolay madhadhaanagunwa inaka la dhex yaalo soo dhaafi laadahay soo dhaafi laadahay waxaa dhiiga iga shubay aanaa dhinayn nafaydi gaanu aadaa waxaa dhiiga iga shubay aanaa dhinayn nafaydi gaanu aadaa ibtar awada qabo roobka wacaliso dhalka bidix ku yaalo dhalka bidix ku yaalo alla dheerinaaye aan dhulka ku noolay muddo dheer baan iskugaa dambaysay iminka waxaan war ku helay in hoolaad lagu qabo oo ciyaal ku leedahay oo aan u ducaynaya aad iyo aadna waan u salaamayaa waxaan leeyahay faadimo xuseen meel kastood joogto salaantii qaaliga ahayd ayaan kugu salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markii mulle xamiistu uu laxanka samaynayo xaggee buu ka helaa laxanka sideed laxanka u samaysaan sida abwaanku heesta u sameeyo kalead ka fakertaan oo ma ma waxbaa idinku dhaliya markaa dhaca ma ma xaggee buu ka yimaadaa Eh, waxaa horta ka horeeya abwaanka ereyada markuu u dhiibo ereyadan waxay u kala baxaan qaar farxada oo inankii oo inantii jeceshahay ama base inankii oo inantii laga horqaaday oo isagu jeclaa Eh, ama inan jecel uu leeyahay iddaa marka lixanku saddexdaas u kala qaybtamaya haddii uu inankii uu farxad gabadhii uu rabay dee uu uu helay ah, waxaad samaynaysaa eh, lixan saamba ah haddii uu gab- inankii eh, eryadii ay calaacal yahayna waxaad saaraysaa een, focus ama reegiye ama slow waxaasaad ka dhigaysaa dareenka halkaasaad ka helaysaa kuweebaa kuga adag jacaylka markay noqoto ama kuwa nacaybka ama waxyaabaha kale inta badanaa annaga inta badan maaminka waxaana lagu arkaa eh, maaleerka maxaa maxay idhahdaan calaacalka marka aa calaacalood dee nin jacayl soo helo dee aniga gudhida mar buu nin- anoo intan laga helayba
qudhaada jacayl baa kugu dhacay dhowaan dhowaan oo hees ka sameeyey haddaan ku weydiiyo jacaylkii kugu horreeyay gorma kugu dhacay kii ugu horreeyey wuxuu ugu dhacay intaanan guursan ayaan gabadh jeclaa gabadhii nasiib baan u yeelan waaye Ah, nin iga lacag badnaa baa iga dulqaatay Ah, bidaar baan ka qaaday jacaylkii markaad wadi bidaar baad ka qaaday calaashsaa u fakaraysay saa u fikiraya madaxa u taataabanayaan fuudda saa u taabanayay Wallaahi.
unbay fuuddii ilaa halkan dambe gaadh way carartay waa carartay timi dee inantii maa tustay markaa inaad jacaylkeedii bidaar ka qaaday oo dabcan
oo dad badan oo bidaar malaha jacayl baa ku dhacda qarsanaya dabcan kol- horta horta bidaartu waxunbay ku timaadaa anigase jacayl baan ka qaaday adi taadu jacayl bay ka tiwaday jacayl baan ka qaaday waqtigan aad baan u jeclaa jacayl baa kugu dhacay mar hore bidaar buu kuu yeelay oo inantii waad wado mid lacagla kaa qaatay dee hadduuba timahaaga kaa kaxeeyey haddana maxaa mid kale u jeclaat hadda timaha uu kaa kaxeeyo ma lihi dabcan wallaahi horta eh, adduunkani baa iska ah dadka biniaadanka waa la isriixayaa aan wakhtigaygii isagoo dheeraaday yaan haddana raggii dhalinta cidhiidii ku geliyey jacayl aa tu yar baan iska jeclaaday iyadna way ii joogtay de haddana maxaan ku dhaha halkiun baa laga bilaabay malaha anay egtaan dadku mid kalun baa iga dulqaaday haddana
kii labaadna waa lagaa dulqaaday mid labaad oo laga dul oo adugu xaggeed ku maqnayd markaa dee maaga waa iska joogaya laakiin cimrina waa laygu meedhay cimri baa laygu meedhay mid kaa daayar baa kaa qaaday gadda iyadoo xooggaa jaarta iga qaaday markaa baad xanaaqii hees ku dhufatay hees baan ku sameeyey eryada maxaa ka mid ah hees agoon dawadii naftayda idaacad baan ku ahaa dareenkii caashaqeen ku qabay dumisaye dumisaye durmaan u tumbaan lahaa dad badan ha u dabaaldegaa dadaaloo dadkoogu weydiisan lahaa ila nin timad oo qurux badan bay doonaysaa ma aniguna waxaan ku hirsasabanaya kolbalixaan u sameeyo waxaan koofiyadda adoo jacaylka hore bidaar ku yeelay baad jacayl kala gashay adoo bidaar leh anoo bidaarne markaa dee timihii wixii ma jiraan laxan baad sameyn markaa ku isku jeclaysay waxan baan isku hirjecisiinaya waxaan oo dee marka heesahay waxaa igu yar soo- ku soor durugto umaan koofiyadda iska qaadaan si loobaa
markii hore intaad jacaylka aad badiisa gelin koofiyadda maxaa iskaga qaadi weyday intay ku baraan markii hore taasa taasay garab barteen
marka jacaylku markuu qofku wan yahay wuuna badan yahay allah nin abwaana wuxuu yidhi ilaahu naxariistee cumar kul jacayl adigoo weyn ku helay hadduuna wad kaaga noqon ceebtaadu halis wiya anuu dalqii baan ku baxay wuu ku ceebeynaya markaa dadkiina kuma fahmayaan dadkiina kuma fahmiyaanoo marka maxaa ku helay labada kubadhanoo dee gabadh baan jecelahay adoo cimrigan jooga waa lagula yaabayaa waa saasaqaad markaa doogii talo ma ka soo baxo cid kale ma heshay
way heshay markaa doog Wa- haa way hesho waa jabuuti markaan soo dhaadhacay anoo barnaamij ku wada een, een, maxaa dhahayay, een, een, kaartasiis rbbda kaartasiis ee kaad ku taala ayaa halkaa lai sheegay Een, markaa iyadoo de way soo yar booqatahay marka waan isbaridinay waa ii warantay marka heeskii markeedaan gabadhii arkay een, de isbaridinay ee socotay baan maxaan sameeyey ninbaa ku xeraystayood xaaskiisii noqotood ubadkiisa xambaartayo meerku ku xalaashaday
ninbaa ku xeraystayo xaaskiisi noqotay ninbaa ku xeraystayo xaaskiisi noqotay ubadkiisa xambaartayo meherkugu xalaashaday ninbaa ku xeraystay oo xaaskiisi noqotay ninbaa ku xeraystay oo xaaskiisi noqotay ubadkiisa xambaartay oo meher kugu xalaashaday markaan helay xaqiiqdii xog ogaalaanahay markaan helay xaqiiqdii xog ogaalaanahay heshaydii aan la xiiqi jiray xag kalaanu jirayo xag kalaanu guuray markaan helay xaqiiqdii xog ogaalaanahay markaan helay xaqiiqdii xog ogaalaanahay shaygii aan la xiiqi jiray xakamaanku xidhayo xakalaanu guuray allow gabadh xanaano xurmadii xishood leh allow gabadh xanaano xurmadii xishood leh xaggaaga xaggaaga xaggaaga ka sugaya xaggaaga xaggaaga xaggaaguu ka sugayaa
weliga baan sugayaa ilaahay baan ka sugayaa insha allah mid khayr qabta ilaa kusiiyo aamiin ma la heshay weli wax kale may weli weli bidaarta lagu sugaanlaya dee bidaarta hadda waxaa la timaa soo baxay oo la sameeyaa timaa maxaad samey weyd wallahi tima lacag ma haysto
Eh, marka qisada jacaylku xaggee ka dhacday xaggee joogteen xilligaa
Eh, waad mahadsantahay waxaan joognay cali sabiix cali sabiixaan joogo halkaa koox baan ku asaasay barnaamij baan ku wadnay halkaasaan isku aragnay waxaana sanadkan wuxuu ahaa labadii kun iyo labadii
marka labadii kun iyo labadii kadib jacaylka laguma dhicin aa iguma dhicin ku kale haddaan u dhowaada kii horaa tima tiibti way ku taalla kii timi iga daadiyay ma indhahan ku duulaadeen
guud ahaan waa naga intaa dhegeystayaal barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaa marti iigu ahaa khadar xuseen oo ka mida bahda fanka jabuuti anigoo asagal siciid faarax ayaa idiin daadihinayay taliyeenteennu mar kale barnaamij noocani oo kalaa ku kulmi doono inta ka horeysa waxaa nagaga tegayaa nabaaddiin
mahadsanid sagal siciid faarax oo barnaamijkaasi noogu soo diyaarisay dalka jabuuti markana kenya madaxweynaha dowladda kenya william ruto ayaa magaalada nairobi kula kulmay ganacsatada soomaalida ah ee suuqa islii wuxuuna u ballan qaaday in dowladdiisu ay wadooyin u dhisi doonto suuqaasi islamarkaasina ay ka shaqayn doonto nadaafadda xaafadda oo uu sheegay inay lafdhabar u tahay dhaqaalaha dalka kenya khadar maxamuud xareed ayaa warkan noo soo diray madaxweynaha kenya william ruto ayaa hadalkan ka sheegay kulan afur ahaa oo uu ganacsatada soomaalida xaafadda islii uu kala qayb galay magaalada nairobi wuxuuna madaxweynuhu uu sheegay in dowladdiisa ay soomaalida iyo ganacsatada soomaalida ee suuqa islii ay la garab taagan tahay taageero dhan kasta leh sida arrimaha horumarka iyo sidii xaafadda islii looga taageeri lahaa dhanka nadaafadda wadooyinka iyo horumarka I want to thank you in a very special way and to assure you of our support that you continue to play the role that you are playing in driving the wheels of our economy in this city. The two things that I have agreed with Governor Sakaja for the city of Nairobi is that we are going to sort out the garbage.
waxaan rabaa inaan si gaara idinkugu mahadceliyo anigoo idin xaqiijinaya inaad haysataan taageeradeenna ah inaad sii wadaan doorkii aad ka qaadanayseen horumarinta dhaqaalaheenna ee magaalada labada arrin ee nairobi ku saabsan ee aan kala hadlay guddoomiyaha magaalada nairobi sakaja waa inaan xal u helno sidii wax looga qaban lahaa qashinka magaalada waxaana ku kalsoonahay in durbaba arrintaasi horumar laga sameeyey si aan u helno barnaamijka tamarta ee qashinqubka oo nadiifin doona magaalada caasimadda isliina waxay ka mid tahay meelaha bartilmaameedka inoo ah
dhammaan ganacsatadii iyo soomaalidii kulanka ka qayb galay ayaa waxaa aad u soo jiitay ballanqaadyada uu madaxweyne ruuto uu u sameeyey ganacsatada soomaalida ee hantida ku haysata dalka kenya gaar ahaana kuwa suuqa islii oo uu garab istaag u muujiyey dor maxamed ibraahim shakuul oo ka mid ahaa ganacsatadii kulanka ka soo qayb gashay ayaa sharaxaya arrimaha ay ka wada hadleen madaxweynaha kenya ruuto
runtii madaxweynuhu uu hadlay madaxweyne ku-xigeenku uu hadlay wasiiradu way hadleen dhammaantoodna waxay muujiyeen taageerada ay u hayaan dadka muslimiinta ah khaasatan dadka soomaaliyeed ku nool magaaladan kuwa islii degan inay diyaar u yihiin inay ilaaliyaan difaacaan ay yihiin muwaadiniin maaragtay aan lagu tuman karin xoolahooda aan lagu xadgudbi karin aan la dulmin karin ayay noo caddeeyeen waxaa kaloo noo sheegeen inay taageersan yihiin dadka muslimiinta ah xildhibaanka laga soo doorto degmada kaamakunji ee xaafadda isliina ay ka tirsan tahay yuusuf xasan ayaa sheegaya in arrintan ay meesha ka saarayso culays waayadii lasoo dhaafay ay dareemayeen soomaalida kenya aad bay muhiim u tahay waxaa jira niman tiro yar oo laakiin af dheer oo had iyo jeer jecel muslimka iyo eh, gaaladu inay kala fogaadaan muslimkana in la takooro soomaalidana u haysta inay yihiin dad shisheeya ah oo waddankan aan xaq ku lahayn laakiin caawa waxay halkan ka am, waxay muujiyeen madaxda dalka inaan nahay qayb ka mid ah am, siyaasadda dalka bulshada dalka iyo dhaqaalaha dalka galaangalka dhanka siyaasadda iyo midka ganacsiga soomaalida kenya ayaa u muuqda inuu sii xoogaysanayo waxaana soomaalida kenya ay ku sheegayaan inay xilligan ay dareemayaan inay yaraadeen caqabadihii ay markii hore ay kala kulmi jireen hadba nidaamka dowladda markaasi ka jirta dalka kenya
mahadsanid khadar maxamuud xareed oo warbixintaasi ka soo diray nairobi markana dhinaca qasiidooyinka intaasina dhegaystayaal waxaa ku eg idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal waxaan idin leenahay ramadaan mubaarak asagoo tile